haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
hagaag waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha sanad cusubna barnaamijku u galay horta waa meeqa jir barnaamijka ibraahim
ka soo bilaaw labada kun iyo toddobadii marka hadda malaha sideeddii galay sideeddii cagaa la galay waa tahay qaangaaruu ku dhow yahay waa tahay warqadda ugu horeysa sanadka cusub talow talowaat bal mid waran soo qabtay wakaadi waqtiaan sii baanu samaynaynaa waa tahay waxaa ugu horreeya ismaaciil xuseen farjar waa wariyaha iyaga iyo sidoo kale cabdifataax ibraahim xasan oo ka mida baa la yidhi guddiga doorashooyinka somalilan iyo maxamed kayse axmed iyo maxamed axmed cali iyo axmed maxamed muuse khadar axmed cabdulaahi iyo maxamed xuseen caydiid iyo doctor mustafe cawil jaamac maxamed yuusuf nuur dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karaynin ay u dirayaan boqorka siciid maxamed xaaji cismaan iyo boqoradda ifraax ibraahim cali qulumbe oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ducada waxaa loo dhaafayaa baa la yidhi caashacuud haddii ay warqadani ku soo hagaagto haddii kalena cidda gacanta ku haysa kuley adiga unbaa ducada lagaa sugaa waa arkaysa maya waaba lasoo kala saaray waxaa la yidhi warqadan haddii ay caashacuud kusoo hagaagto ducada waa iyada haddii cid kale ay akhrisana waa cidda marka waa qofka marka gacantaydii kusoo dhacday meherkaasi waxaan u rajaynaynaa oo ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo guur loo aayo oo weliba soo degdega ubad kheyr qabana uu ku xigo aamiin ayaan leenahay dhambaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed iimaan habane iyo hooyo cadar kaahin jaamac iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdulaahi iimaan habane iyo eedo xabiibe iimaan habane iyo inanteeda weris maxamuud iyo ifraax haaruun ismaaciil iyo seygeeda iyo qadar maxamed iimaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saleebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi iyo axmed maxamed iimaan iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed ow cusmaan iyo xaliimo jaamac cilmi iyo daa'uud maxamed ow cusmaan iyo guuleed maxamed ow cusmaan iyo dhammaan qoyska reer ow cusmaan iyo waxay yidhaahdeen reer aw dambey iyo xaasiskooda iyo carruurtooda waxayna hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay hawad u marayaan cabdilqani maxamed ow cusmaan iyo waxay yidhaahdeen hodan maxamed ow cali oo arooskoodu ka dhacay bay yidhaahdeen tog wajaale gabaley waxaanay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinaga guulow ka yaal aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waxay ka timid marka ugu horreysa v o a waad salaamantihiin baa layidhi marka xiga waxaa hambaliyo aroos hawada ka diraya baa layidhi muno nuur iyo seegeedah cabdi ukaash cabdi iyo mudane afweyne iyo xaaskiisa ifraax iyo weriye xalwo cabdi iyo gacal maxamed bashiir iyo cabdi suuley iyo guddoomiye xasan madaxey baa layidhi iyo xamdi isxaaq iyo cabdirashiid yara iyo maxamed jeele xaashi iyo sidoo kale baa la yiri wariye maxamed cibaara diriye iyo xaaskiisa khadiijo maxamed dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada naciimo axmed iyo ayuub nuur oo arooskooda uu ka dhacay baa la yiri xerada dhagaxley gaar ahaan xaafadda d for waa kowdii bishan waa sanadkan laba kun afar iyo tobanka waa kowdii bishan january marka waa maalintii ugu horreysay ee sanadka ay aqalgaleen ducadu waa v o a baa layidhi waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii khayr leh ubad khayr qabana uu ku xigo dhinacii heesaha haddii aan ku bilowna caasha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa seegseega igada waxaa wadajir ugu loqeynayaa fanaanada hibe maxamed hibe nuura iyo dakhadar xasan
gaadada isaarsaar la iskama heesaan maqli jiro ibraahim oo heesta waxaad moodaaba in selinka inta lasoo qaaday ay igula socoto filibo ay u socota miya in faleebo laigula suraa moodaa codka iyo erayada sida sabiga hooyada caanaha u siisoo gaadada u saarto sawirkaas ay hiba bixinayso Ha.
qofkii sameeyey ama arko ma ka sheekayn karo ama markhaati ka Laakiin- noqon kara laakiin ereyada inaad dhammaystirto waay adiga ku dar inta kale
gaadada isaarsaar oo u goynaya miya waa isla gaadadii uun carruurta xaggee la saaraa soo gaadada lama saaro Haye.
markaad hab siiso xaggee lagu qabtaa waa tahay codadka cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed intaasaan ku dhaafno heese kaleaan idiin soo wadnaa hase ahaatee bal dhinaca waraaqaha mar kale aan dib ugu laabano halkan waxaan hambalyo aroos uga diraynaa bay yidhaahdeen mudane faahad axmed ismaaciil iyo marwadiisa nimco aadan ibraahim oo lagu naanaysa nimco sagal oo ku aqalgalay magaalada london waxaanan leenahay baa la yidhi noqda kuwii isku waaro ubad khayr qaba kala hela aamiin marka loo duceeyey kadib baa la yidhi dadka hambalyada dirayana waxay kala yihiin hooye caasho ismaaciil maxamed iyo aabe aadan ibraahim asqar iyo anwar aadan ibraahim ashqar iyo sidoo kale faadimo ismaaciil maxamed iyo xabiibo ismaaciil maxamed iyo maryan ismaaciil maxamed iyo cali ismaaciil maxamed iyo aadan ismaaciil maxamed waa dhammaan ilmo ismaaciil maxamed iyo jiif caaqil sharmaarke ibraahim ismaaciil maxamed iyo sidoo kale saamiye ibraahim ismaaciil maxamed cabdi gambays iyo ugu dambayntii xildhibaan cumar axmed sanweyne iyo canab axmed sanweyne dhammaantood waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo kii waaree wanaagsanaado ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin hooyo xaliimo daahir meecaad iyo caruurteeda ilmo cusmaan cumar jeex oo kale ah zahro cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo qadan cusmaan cumar jeex iyo cabdisalaam cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo xamda cusmaan cumar iyo waxay yidhaahdeen saygeeda iyo cabdifataax cusmaan cumar jeex iyo cabdikariim cusmaan cumar jeex iyo samsam cusmaan cumar jeex iyo maxamed cusmaan cumar jeex iyo xamse cusmaan cumar jeex iyo khaalid cusmaan cumar jeex iyo cabdicasiis cusmaan cumar jeex iyo cabdiraxmaan colaad cumar jeex dhammaanba reer cumar jeex ismaaciil guuleed waxayna jecel yihiin in ay hambalyo u diraan mustafa abiib maxamed iyo waxay yidhaahdeen ayaan yuusuf barre oo dhowaan meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur kheyr qaba in uu meherkaas idin horseeda ayaan eebbeeda kaga baray aniguna aaminayaan raacinaya warqadana waxay ka timid hooye xalimo daahir meecaad iyo caruurteeda ilmo cismaan cumar jeex oo kale ah baa la yidhi sahre cismaan cumar jeex saygeeda iyo caruurteeda qadan cismaan cumar jeex cabdislaan cismaan cumar jeex iyo ifraax cismaan cumar jeex saygeeda iyo caruurteeda xamda cismaan cumar jeex iyo seegeeda waa dhammaan ilmo cismaan cumar jeex xamda way ku jirtaa cabdifataaxa ku jira cabdikariin samsam maxamed xamse khaalid cabdulcasiis iyo dhammaan reer cumar jeex ismaaciil guuleed waxay hambalyo u dirayaan baa layidhi mustafe abiib maxamed iyo ayaan yuusuf barre oo kowdii bishan january ee sanadka laba kun shan iyo tobanka meherkoodu ka dhacay crown hotel baa layidhi magaalada hargeysa waxay leeyihiin noqda qoyskii isku nasta ee isku nagaada ee wada jireen nabadgal anaguna waxaanu leenahay aamiin waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa haddaad dhuunta mari lahayd waxaa ku luqaynayaa cali dhaanto
gartambeerey haddaad dhunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa Gartambeerey haddaan dhunta maari laha, sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa Asina dalka ilaaca, ama dhaysta daruurta. Dhacyareyga yahaygu, way ku dhowranayaano, nakuma dhaafi karaaye dhole. Dhaxda mees qabsanaaye dhole, kuma dhaafi karaaye dhole. Dhaxda mees qabsanaaye halaale. dhaqankeena wanaagsan yaan ku dheelmanaynayo radiyow faraskayga iyo qalma dhahaya iyo qalma dhalayaan dholey macanta kaa dhibayaye dhole ibraahim dhaantadana ka war yaa dhaalmo dhalaayaan kaa dhiibi lahaa dhoolay haye ka waran soo uma qalanto gabadho in qaalmo dhalaaya oo wax soo saar le laga bixiyo ila iyagooda wax soo saar baa laga rabaa sama meeqa qaal baa lagaa dhiibi casho
waa tahay ibraahim oo waxyaabaha laga hadal baad igu soo celisay waa tahay bal intaasaan ku dhaafna codka macaan fanaanka cali dhaanto iyo heestii yarta dheere haddaad dhuunta mari lahayd sida dheeftan calooshaba ku dhigan lahaa buu yiri waa tahay bal dhinaca waraaqaha haddaan markana u jalleecno warqadan asxaab fara badan ayaa ku qoran oo dhowr iyo soddon halkaas u dhaafay waa aabe mire maxamed maxamed iyo hooyo muumino cismaan ataakow iyo sidoo kale hooyo aamine sheekh ibraahim hooyo muslimo nuurow waa abaayo faadumo cumar yantaar iyo abaayo luul cumar yantaar baa la yiri iyo mawliid cumar yantaar iyo maxamed kariin cumar yantaar iyo abaayo ayaan muuse ismaaciil iyo yaasiin faysal khaliif aabe axmed nuur jawle iyo xani axmed nuur jawle iyo siciid ciido mire maxamed iyo kifaax mire maxamed iyo ilhaan mire maxamed iyo hinde mire maxamed waa dhammaan ilmo mire maxamed xasanna uu ku jiraa mustaf iyo sidoo kale bashiir dhammaan reer mire maxamed cadaawo baa la yiri iyo reer axmed nuur jawle waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed xasan ibraahim waa maxamed yare iyo raaxo mire maxamed waxay ku magac dheer tahay raaxa ruun oo ay gabadh ugu dhalatay lix iyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii hadda uu sii dhammaaday waxa uu ku dhashay dalka turkiga gaar ahaan caasimadda istanbul baa la yiri waxaana loo bixiyey afnaan maxamed xasan ibraahim maxamed yare waa tahay waxay leeyihiin afnaan yare iyo soo barbaar sidoo kale bay leeyihiin waxaas sidoo kale hambalyo u diraya mukhtaar ibraahim ekas walaal qaali ah baa layidhi aan la iloobi karin iyo sidoo kale genaraal maxamed sheekh xasan xaamuud iyo abayo xabiibo nunow iyo xamdi xasan maxamuud iyo cabdiraxiin cabdikariin daahir c c d buu ku magac dheer yahay iyo najmo cabdirasaaq cabdisalaan iyo cabdiqani macalin iyo bashiir khaliif gaani wayba dhammaatay warqadaan ku dara dhowrka qof ee haray iyo cabdinaasir saaxiib qaali baa layidhi isagana iyo sidoo kale naciimo iyo maama raaxmo iyo zaki khaliif warsame iyo xaawo maxamed geedi dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnid dhalasho farxad la u dirayaan maxamed xasan ibraahim sidaan markiiba horeba carabka ku dhuftay maxamed yare iyo raaxo mire maxamed raaxo ruun oo ay gabadh ugu dhalatay ee dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul waxaana loo bixiyey afnaan waxay leeyihiin soo barbaaro noqotiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamin ayaan leenahay waxaan dhambaalkan ka helnay igraan xasan sicow iyo amran xasan sicow iyo firdowso xasan sicow iyo sacadiyo maxamuud caadle iyo waxay yidhahdeen nasteexo maxamuud caadle shukri maxamuud caadle iyo raxmo cabdulaahi axmed iyo luul cabdulaahi axmed iyo firdowso muxudiin maxamed iyo luul cumar culusow iyo khadiijo muuse maxamuud waxaana ay hambalyo u dirayaan cabdiweli cali axmed iyo waxay yidhahdeen firdowso maxamed shukri oo ku aqalgalay degmada wadajir oo ay leeyihiin arooskiina aamiin warqadan ah waa warqada hambalyo meher waxay ka timid adeero baa layidhi jaamac muuse bile iyo adeer cabdulqaadir jirde ismaaciil iyo adeer cabdulaahi cumar ismaaciil iyo hooyo caasho aadan yoonis iyo hooyo ardo cumar ismaaciil iyo hooyo caasho cumar ismaaciil iyo hooyo xaliimo cumar ismaaciil hooyo safiye cumar ismaaciil iyo hooyo xamdah maxamed jibriil iyo dhammaan reer jaamac cumar ismaaciil reer maygaag muuse reer axmed jimcaale bayle iyo reer jaamac muuse bile iyo reer cabdulqaadir jirde ismaaciil iyo ugu dambayntii reer cabdulaahi cumar ismaaciil waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan meherka bay yidhaahdeen mustafa ibraahim xuseen iyo zaynab cali cumar oo ka qabsoomay bay yidhaahdeen dalka norway waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado waad khayr qabana kala hela aamiin baa la soo raacay ana aamiin kalan ku daraya ibrahim adabtu raaci aamiin ayaan leenahay anoo nafta ku hibeeyey xiriirkii haddii aan gabay hamulaysan inaan ku dhacay Hay, maxaa jira markaas wax kala guuxaya waa heesta miyaan iyo fanaanada yurub genyo
jacaylka miyaan miyaan hagraday sababta miyaan miyaan habraday jacaylka miyaan miyaan hagraday sababta miyaan miyaan habraday miyaan hibashada qarsaday miyaan hibashada qarsaday hantaa qawmiyaan kasbaday hantaa qawmiyaan kasbaday jacaylka miyaan miyaan hagraday dareenka miyaan miyan habraday miyan hibashada qarsaday miyan hibashada qarsaday anta qawmiyan kasbaday anta qawmiyan kasbaday
miyaan la-anta harsaday miyaan qorshe kale hiigsaday ku dhex qaadasoo ma heesta iyo caasha haddu ad arkaysa sidaan madaxa u raacayo yacni waqtigayga waxay xusuusta maarta Ah, aan heesahaas ku cayaari jirrayo iyo adigoo markaasi timo weyn macnaa waxay ku dhex geysay dareenka jiri kara mar kasta ha heestuna waxay ahayd miyaan waxaa ku luqaynaysa fanaanada yurub genyo warqadan waa tahaniyad ugu horreyn baa la yidhi waxaan salaan hawada u maraynaynaa haddaad dehiyaasha barnaamijka heesaha iyo salaamaha caashacuud iyo daandure baa la yidhi waan idinka guddoonnay mid lamidana waan idiin soo diraynaa marka xiga bay idhahdeen asxaabta ugu horreeyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa wariyaha iyaga magaalada muqdisho iyo xuseen mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cumar mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdinuur mire cusub lexaaskiisa iyo carruurtiisa xaawo miro cusuble iyo caruurteeda dahba miro cusuble saygeed iyo caruurteeda xaliimo miro cusuble saygeed iyo caruurteeda caasho miro cusuble ardo miro cusuble iyo kafeeya miro cusuble faarax miro cusuble iyo axmed siciid miro brofesor bashiir nuur cusuble xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer miro dhegey oo ku kala nool baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos u dirayaan samiiro mukhtaar macalin iyo xuseen ibraahim maxamed oo ku aqalgalay shan iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee disembar iyo sanadkii weliba aanu soo dhaafnay ee laba kun afar iyo tobanka xaafadda islii gaar ahaan magaalada waxaa la yidhi xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay waxaa noo baaqaya shucayb maxamuud cilmi iyo jaamac ismaaciil nuur iyo jaamac cumar faarax iyo waxay yidhahdeen faysal faash iyo khaalid ismaaciil cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar waa wariyaha v o a khadar axmed cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta dadkaasi waxay kala joogaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed maxamuud cilmi iyo amal nagiib maxamed oo meerkooda uu ka dhaca magaalada hargeysa oo ay leeyihiin allaha meerkooda ka dhigo mid ay kala kulmaan guur raaxo badan iyo nolol qiimo badan aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo waxaa weli hortayda ka muuqda sidaad heestii dha- goordhaweyda yurub genya ku luuqaynaysay sidaad ah, ugu raaxaysanaysay ee ay ku dhex qaadaysay Haye, Laakiin- adigu laftaada intaas ku qabanaysa
waa tahay aduba markhaati looma hayo laakiin laakiin heesaha fare kama qodna waxaan kugu qiyaasoon kula qiimo dhigayaa indhahaygu may qaban cajiib haye ila qaybso nolosha Hayo.
qarqaryadani haysiiya iga qaad qabowga oo laabta Abo, igu qabo ayaa abo.
ka hor intaas haddii lagu tiriyo gabaya laysukaa daba dhigo maxaa ku jawaabi lahay wallaahi caasho hadee dad badanaa dhegeysanaya heesta markaa adaa lagaa rabaa ereyadaas meeshaas saari leed waa tahay heestan bay ka mid tahay aanu soo wadno ay ku luuqaynayso fanaanada xawakiin
Thank you.
qadarisaa qancisay nafteydo kaanayo wax ilaa qabo muusigii xaawakiinun baa kaa maqan ibraahin oo Ayo, qabowga hayo qarqaryada iga bici waxay soo xasuusinaysaa mataqaana heestaasi markaad qaaday een ah, fanaanada faadimo cabdullaahi kaahin maandeeq maraan wareysana waxay igu tiri heestay wada qaadanayada iyo daawud daalo waxay tiri daawud baan ula imid inuu laxan ii saaro laxankii uu saarayey markuu heesihii qaadqaadan baan ani walle waabaad ku wanaagsan taho in beedad lagu soo sameeyaa Haye.
sidaasaan ku wada qaadnay tiri heesta marka hadda waa in waxaad leedahay inaad haysto waa ku wanaagsan tahay waa in markaadna dhowr beyd laguu soo sameeyaa oo heestan aad la qaadaa xaawakiin waana weydiisan Alla doonaa caasho maxaad dad duurka gelisay haye
waa tahay waa tahay ibraahim heestii ugu dambeysay oo iyana ah hees aad u qiimo badanna goor dhow ayaan dhegeystayaasha usoo wadnaa bal haddii lagu yidhahdo ka waran caashoy maanta jacaylkii baad saas u miiraysaa jacayl ilaahu la-aantiisana dhig warqadda ugu dambeysa dhinacayga aan ka tuuray ibraahim okaadi Ba- waa iska wareysan doonaa heestaas waxaa la yidhi waxaan marka hore salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta soomaaliga gaar ahaanba haddana la yidhi caashi ibraahim aadan c i a magaca c i a dad gaarunba ibraahim oo ii yaqaana markaan wadankan imidna waaba ka baqayba iyo sidoo kale ibraahim daandure baa la yidhi oo aalaaba soo jeediyay barnaamijkan qaaliga ah ee laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan tahaniyadaha baa la yidhi waa tahay aad baana loo soo amaanay way mahadsan yihiin laakiin waa khatar bayna gelin kartaa haddii ammaanta iyo la iska badiyo maaragta faallada marka noo kiskisay maa leedahay noogiskisa qararka yaanan ka dhicina waxaa ugu horeeya dadka tahniyadan diraya waaba dhowr qof oo tobanka yar aabe maxamed abuukar cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay timo guduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasro siyaad iyo dhammaan reer cabdulaahi xuseen iyo aslim maxamed abuukar iyo saygeeda qaaliga ah baa layidhi axmed xasan salaad wuxuu ku magac dheer yahay eer kalo iyo caruurtooda cabdisamed iyo cabdiwahaab waxaa sidoo kale ku jira maandeeq maxamed abuukar mulki maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo caruurtooda riyaan iyo maxamed sahre maxamed abuukar iyo saygeeda khaalid nuur ah, hadaafow iyo gabadhooda yar baa layidhi ramaas khaalid iyo hibe maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiraxmaan baliile cadow iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii cali maxamed abuukar dhammaan dadkani waxay ku kala nool yihiin baa layidhi muqdisho markacadey gurceel maraykanka iyo sacuudi arabiya waxaanay tahaniyad u dirayaan cabdulqaadir maxamed abuukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo uu wiil ugu dhashay bishii disembar aanu soo dhaafnay iyo sanadkii aanu soo dhaafnay laba kun afar iyo tobanka degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi soo biiray ee kusoo biiray qoyska mahad cabdulqaadir maxamed noqo bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin ayaan leenahay waxaa markana noo baaqaya aabe carab mataan cali iyo aabe xuseen cabdi cali iyo xasan cabdi cali iyo sheekh axmed cabdi cali iyo cumar cabdi cali iyo ceeblo cumar cali ceeblo hodan ku magac dheer iyo maxamed xuseen cabdi iyo maxamed deeq iyo cabdinaasir xuseen cabdi iyo cabdinuur xuseen cabdi iyo waxay yidhahdeen nuur cali magan iyo zaare xuseen cabdi iyo qatra xuseen cabdi iyo maryan xuseen cabdi iyo abshir xuseen cabdi iyo ayaan xuseen cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen khatre yuusuf mataan iyo cawo yuusuf mataan iyo nimco xuseen cabdi iyo faadumo xuseen cabdi iyo maxamed carab mataan hilaac ku magac dheer iyo cabdifataax carab mataan iyo farxiye carab mataan iyo xasan yuusuf mataan iyo cabdinaasir sheekh axmed iyo nuuraani sheekh axmed iyo maxamed cumar iyo faarax axmed daahir iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed daahir iyo muxsin sheekh axmed iyo malyuun daahir dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan minnesota washington nairobi wardheer yucub qamuuda gaarisa jigjiga iyo kismaayo waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan qadar carab mataan iyo waxay yidhahdeen leyla daahir maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa dalka kenya waxayna leeyihiin ducada caasho cudle waaye haye waa caasho waa tahay arooskaasi ka dhacay gaaris waxaan u rajaynaynaa oo ilaahay aan uga baryaynaa inuu noqdo mid barakaysan ubad khayr qaban lagu kala helo warqad ibraahim oo um, waraaqaha iga dhex dhuumatay hase haatee tan ugu dambaysa dhinaca iga noqon doonta waxay ka timid ikraan xasan siicow iyo amran xasan siicow iyo fardowse xasan siicow iyo sacdiye maxamuud caadle iyo nasteexe maxamuud caadle iyo shukri maxamuud caadle iyo raxmo cabdulaahi axmed iyo luul cabdulaahi axmed iyo fardowse muxudiin maxamed iyo luul cumar culusow iyo khadiija muuse maxamuud waxay hambalyo u dirayaan cabdiweli cali axmed iyo fardowse maxamed shukri oo ku aqalgalay degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu u rajaynaynaa oo ilaahay aan uga baryaynaa inuu noqdo midkii lagu guulaysto ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caanan gabar iyo caano aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caashaana waxa uu naga soo gaaray bootaan xaashi iyo hooyo salaado cabdi cigaal iyo abti maxamed cabdi cigaal iyo farxiyo bootaan xaashi iyo mawliid bootaan xaashi iyo axmed bootaan bootaan xaashi iyo waxay idhahdeen sacdiye bootaan xaashi iyo cali bootaan xaashi iyo cumar bootaan xaashi eedo xaliimo salaad iyo eeda caashe xasan ayaan cali iyo shariif axmed salaad iyo waxay idhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo jabuuti waxayna jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ay gaarsiiyaan faa'iize bootaan xaashi iyo waxay yidhahdeen saygeeda oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yaakshiid waxayna leeyihiin hambalyo noqda kuwii isku waarah oo ubad qeyr qabana oo eebba kala siiya aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya heestii ugu dambeysay islamarkaana ah hees ibraahim oo aan filayo dad fara badan inay si weyn ay ugu farajaawin doonaan gayaankiisa oo badan ruux dartaa u golongolay lama colaadsho haygaweyne haygoyne amba kuwa guhaadsheere waad la heshay waad la heshay codka faysal cumar mushteeg ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa cashi ibraahim cashuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray oo idinle sidaas iyo nabad gelyo
Oh, yeah, my. Hello, Rahim. Would you come